halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan mar kale barnaamijkeena xiisaha lah ee kulanka waalidiinta arbacyo xad walba waxaan idin diyaarinaa khabiro idiin siiya xirfado aad ku wanaajini kartaan waalidnimada iyo sidoo kale madal aad ku wada wadaagi kartaan fikrada idinka waalidiinta ah yoolka laga leeyahay bogsiinta jahwareerka ayaa ah in qofka ay saamaysay in la siiyo dareen ah in ay ka adkaan karaan dibna uga soo kici karaan hababka ugu cadcad ayaa waxaa ka mid ah aqoonsato dhibaatada iyo inaad dib isugu aruuriso shucuurhaaga jahwareerka iyo dhaawaca maskaxda ayaa ka imaadaan marxalado kugu dhaliya walbahaar iyo walaac jabiya deganaanshahaaga kaa dhiga mid ku nool duni caawimaad la-aan ah oo aada u halis badan jahwareerka maskaxda ayaa kugu dhaafi kartaa inaad la daalaadhacdo shucuuro xanaaq badan xusuusyo murugo leh iyo marxalado aada u adag marka ay waxun kugu dhacaan waxay kugu qaadan kartaa waqti badan iyo muddo aada u dheer inaad kasoo kabato xanuunkeeda iyo inaad dareento badqab mar kale sideed ku ogaataa in canugaaga dhibaato ay qabsatay sida in lasoo dilay mise uu dareensan yahay xanuun mise dhaawac maskaxdeed magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah cilmu nafsiyaqaan aqoon-yahaan caashe xasan cabdulle oo ah khabirad ka hadasha arrimaha guud ee maskaxda iyo baahiyaha gaarka ee aadanaha kuna sugan caasimadani nairobi barnaamijkan ayaa waxaa laga dhegaysta kenya soomaaliya iyo etoobiya waxaan doonaynaa dhegaysta inaan maqalno afka hortaada ku aadan qodobkeena maanta miseba ma haysaa su-aal guud ee aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijyadeena xiga miseba soo jeedin iyo talooyin aada haysid lana wadaagi rabtid waalidiinta kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta miseba fariin noogu reeb whatsappka lambarka iyaguna waa plus labo shan afar toddoba saddex labo ewer saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa afkaartaada caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisemi sheekosheeko oo aada u xiiso badan hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan barnaamijka sisemi sheekosheeko waan ku salaamay anas magacaygu waa fahiima anigana magacaygu waa wasameerni anigana magacaygu waa nasiib waan ku faraxsanahay la kulankiina inta aanan u gudagelin barnaamijkeena maanta oo aan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska africa oo aan wax ka weydiinay sida ay ku gartaan dhibaatooyinka iyo dhaawacyada maskaxda kasoo gaara caruurtooda sida tan ayayna uga falceliyeen waxaan u ogaan karaa inaan cunugeyga marka koowaadba aan friends la noqdo ma faante close friends la noqdo wax kastoo ii sheego wax kastoo iga qarnin su-aasha saasaan u fahmaya aniga micnaha waxaana ogaashaha ugu fudud ee cunugaada wax haduu qabsadana waa waxaa weeyo markaa close friends ku tahay mu waxba kaa qali canugayga wuxuu jiraa shan sano iyo barar marka canuga markii lasoo dilay mase wax dhibaato soo gaarto inta badan wuu ii sheegaa saas ayaan ku ogaadaa mideeda kale markii dhibaato kale ay soo gaarto aamusnaashada iyo maxaa la dhahayo murugada ka muuqato waan dareemi karaa oo aniga ilan aniga dhala oo markuu faraxsan yahay iyo markuu murugaysan yahay waan kala aqoonaa marka waan u yeeri waan la weydiini macnaha sida wax kuu soo gaaray saas ayuu igu sheegaa inta badan marka waxaan leeyahay macnaha waalidiinta caruurtooda inay mar walba la sheekaystaan mar walba xaaladooda la ogaadaan ay la saaxiibaan sidaas ama waxa uga ogaan karaan caruurta ayakee
canugayga sidaan ku dareemi karo in la soo dila yacni horta maaragtay faraxad iyo waxaas ama qabaayo wuu iska murugoonaya wuu iska mantaqaaya maaragtay ilima iska dadaadinaya marka waxyaalo maarta adi aan ku aqaan jiraanaan ka dareemi marka kadib unaan fahmi karaa ninkanayto amila soo dila ama maaragtay wax la soo yeela camal markaas unaan weydini markaan weydiyo kadib unaan fahmi ilaa ninka inayla soo dila waayo wuu iska mantaqi wuu iska oyni ilimo iska daadini xanuun habeenkii ma jiifanayo marka kadib unaa ogaani karta inay la soo dila
cunuga hadii oo dhibaato u qabo mise lasoo dilay lacala cidda markuu imaado ilmaha wuu iska takooraya farxad malaha qasab hadii waalid aa tahay waad garan kartaa cunugaada inay ma aragtay maanta uu dhibaataysan yahay waan u yeeraya waan weydiina hooye maxaa kuu dhacay maxaa farxad ma xanuunsantahay intee ku xanuuni marka qasab haddii aad sasabtid wuu kuu sheega intay xanuuni intee saa hadaa dhalan inaad nabar ku aragta laga yaaba haddii kale ahayn meel bararsan misana wax maxaa ama dhulkaa ku dhacda hooye maxaa lagu yeelaba waxaad wadid waa waad garan kartaa marka waa waxunba wuu kuu sheegi haddii oo ma aragtay aad ka ogaatid hadee markaa dabagalaad ku sameyn haddii oo cunug asaga ka weyn uu yahay xaafadaad tagaysaa ayarkoo cunuga hadii cunugu saa yeelo waad sheegan kartaa laakiin asagana inuu wareego waxaasayto hooy meeshaan dhuu ku dheel xaafada ku dheel hategi waa lagu dili ilmaha kaa weynaa ku dilaay hadii farxadiisa ma maalintaas ma aha ma argtaya waad arkaysaa inuu farxsaneen ilmuhu iska takooraa wuu isciilaa marka waa inaad cunugii maarta aad tashkayso ood la hadashid ood maarta in la jecel yahay ood jeceyl tustid waa tahay aad baad u mahadsantahay caasha kusoo dhow barnaamijkeena dabcan haddaad ka falceliso aragtida waalidiintaasi waa waalidiinta waxay sameeyeen dadka qaarka sheegeen waxawaaye wax wanaagsan cunuga la fadhiisa la saaxiib cunuga maxaa la dhahaa wareeso maxaa ku dhace cunuga la hadal oo fiiri dabeecadihiisa ma isbedeleen mise ma isbedeleen waa wax wanaagsan ilan waa ogaani kartaa jahwarar iyo dabeecad xumada iyo waxaasi dhan inay ku dhaceen haddaan ku horumarno horta waa maxay dhaawaca jahwareerka caruurta run ahaantii jahwareerka waxaa ku saabsan waxyaalo badan mid ka mid ah cunuga hadduu dabeecadiisa like aan isticmaalo halkan yaanyuuraha ciyaal la jiraan yaanyuurta ka cabsadaan ciyaal la jiraan yaanyuurta jecel marka u horeysa ciyaal kastaba wax kasta iska jeclaadaan markay wax ku suubiso markaasay ka cabsoodaan intaas cabsida maxaa u geysanayso waa jahwareerka maxaa ku dhace waxawaay lacala maxaa la yaanyuurtiya qaniinta mise waxay ku suubisa mise way xagatay ayna jeclaanin qaarna way ku adkeysani karaan soo jahwareerka waxaa ku saabsan wax uu qofka ku dhacay ee ku ay la midoobi waayeen ay kusii soconi lahaayeen noloshu dhacdooyin noocee ah ayaa dhaawici karaa caruurta oo u horseedi kara jahwareer marxaladaha laga qaato mid kamid a waxawaaye markii waalidiinta isdagaalaan jahwareeray ka qaadaan markii maxaa lalahaa saaxiibahood niyad jibiyaan jahwareeray ka qaadaan sida isku arkaan xitaa jahwareeray ka qaadaan waxaad arki doontaa cunuga maxaa lahaa kuudha ani waa fool xumahay mise ani waa si kaleta u ekahe markaas cunugan waxa waay cunuga markasta soo arke waxyaalaha lagu dhaho wuu maqlaa mana oga waxa lagu dhahaya inuu wax xun yahay mise inuu wax fiican yahay sidaas isku qaatay soo jahwareerka meeshaas ka dhici kara waalidiintu maxay xaafadaha kaga caawini karaan caruurta si ay uga caawiyaan dhaawaca soo gaaray ubadka waxaad ku sameyni kartaa cunugaaga horta saaxiib la noqo haddaad cunugaaga saaxiib la noqonin wax ma kuu sheeganayo saaxiibna maxaa ka wadaa saaxiibtinimo ma ka widi ana ha dilin oo ha canaananin iyo waxaasiyo waxaan ka wadaa markaad la fadhiisatid muu kula hadli karaa ma siise maxaa lahaa ma siise mandaqa oo cunugaaga ku furfurmi karo uu noqoni karo qofkuu yahay hadduu rabo qofoo wanaagsan hadduu rabo qof oo dabeecadiisa xumaado aad rabtid inaad badashid haddaa mandaqaas si fiican u siisid waxaad arki doontaa cunugii oo isbedel yari yaryaraan asagoo iska badbedelayo ka waran haddii weli dhibaatada ay sii taagan tahay maxaa la gudboon waalidiinta si ay markaasi uga bogsiyaan ubadkooda dhibaatada haddaad aragtid inuu weli maxaa laadoo mandaqaa siisay oo welina cunugaaga maxaa lahaa walaac iyo jahwareer ku furan yahay waxaad la hadli kartaa dhaqaatiirta ku saabsan cilmu nafsiga waxaa jira qeyb oo ciyaalka ku saabsan oo ciyaalka la siinayo waqtigooda fursadooda oo dhaqaatiirtaasna waxay barteen sida ciyaalka loola macaamulo oo sida ciyaalka maxaa la dhahaa loo dhiirageliyo ugu dambeyn sideen marka horeba uga badbaadini karnaa caruurteenna dhaawacyada markaasi soo gaari kara cunuga markaad dhiiragelisid waxyaalo badan nolosha hooyadiiyo aabbaha suubini karina jiro ka mid ah qofka maxaa laha ma ogid maxaa muxuu ku jahwareeri karaa muxuu walaac ka qaadi karaa waxa subini kartid waxawaaye cunugaaga hadduu haysto meeluu imaani karo oo maxaa la oo la dhegeysani karo oo hab lagu siinayo oo u dhihi karo hooyo aabo saana igu dhacay waxaad arkaysaa tartiib tartiib haddaad dhiirigelisid hayo hooya maxaa kugu dhaca maantaytol kaniyo kana ila dagaale haye maxaa suubisa maxaa keena soo sheekadaas markaa bilaawdid cunuga tartiib tartiib wuxuu bilaabayaa inuu noloshiisa gacantiisa ku xakamadeeyo waxaad arkaysaa asagoo tartiib tartiib dadka la macaamuli karo waa tahay haatana dhankaas iyo su-aalahay naga soo garay dhegeystayaasha dhegeystani jabuuti waxa uu leeyahay dhimashada mid ka mid ah waalidiinta canuga miyay dhaawac ku dhalin kartaa canuga muxuuna sameyni karaa waalidka kale si uu markaasi uga caawiyo canuga inuu ka gudbo marxaladaasi wallaahi cunuga jahwareer weynuu ka qaadi kara wax fiican aan suubini kartid marka haddii waalidka oo dhintay jirkiisa meesha yaalo cunuga waxa fiican inaad tustid waqtigaas uu arko hooyo mise aabe way dhimata weddington waa kuwana waan arkaa wax kaletaa suubini kartid waxawaaye had isticmaalin haddiin hooyo iyo aabo way jiifaan ma jiifaan ma soo kacayaan qofka jiifa wuu soo kaca laakiin kan ma soo kacayaan ilaa yowmul qiyaama mooye waxaa suubini kartid waxawaaye u sheeg hooyo mise aabo qofkii dhinte laal mustacaan waxaa ku dhahdaa way dhinteen maxaa laha dhimashada u sheeg maxaa waaye ha ogaadaan dhimashada meeshay ka bilaamanaysa dhegeystaani kenya waxa uu leeyahay waxaan ahay macalin mararka qaar waxaa dhacdaa in caruurta ay wajahaan cagajuglayn uga timaada ardada kale maxaan sameyni karnaa si taasi ay u dhicin waxaad suubini kartid waxaa waaye man iskuul ahaan mise jaamacad ahaan mise macalimad ahaanba waxaa u yeeli kartaa nidaam iskuulkaaga nidaamkaas nidaamkaas sharcigaas oo maxaa la dhahaa ku saabsan in qof kasta la dhiirigeliyo in qof kasta wanaag iskula hadlo waxaad u yeeli kartaa waxaad u yeeli kartaa abaalmarin ku saabsan ciyaalka qofkii wax fiican maanta suubiya camal qof la hadlo abaalmarina u suubinaysaa markuu intuu ciyaalka xaafadda aadin markaas yaryaraanba waxaa arkaysaa cunugiioo furfurme ciyaalkii isjeclaadeen wanaagga isku suubinayaan wax kaleeta suubinaysa waxaa waaye xirfadaha noolosha haddaad ka dhigi kartiin maado way fiicnaan lahayd maado oo ku saabsan xirfadaha noolosha oo qofka ka baranaya ixtiraamka oo qofka ka baranaya maxaa lahaa sida xanaaqa loo ilaaliyo oo qofka ka baranaya sida dadka loola macaamuliyo sida dadka loola heshiiyo dhegeystaani soomaaliya waxa uu leeyahay kala taga waalidiinta iyo rabshadaha dhexmara miyay caruurtu ku dhalin kartaa dhaawac way u keentaa jahwareerka weliba haddii waalidiinta si fiican u kala tegin waxaad arkaysaa haddii isdagaali jireen jahwareer cunuga ku dhace marna uu iska xanaaqa marna uu iska qoslaa ma uu aqoonin xitaa sida dabeecadaha dabeecadee u lahaada jahwareerka uu u keeni karaa dhegeystaani etoobiya waxa uu leeyahay waxaa jira marar qaar anigoo arkayo inuu canugayga maskax ahaan dhaawacsan yahay inuu waxba ii sheegin uuna diido kana sahri waayo maxaan samayni karaa ha ku qasbin cunugaaga inuu kuu sheego wax kasta ha kuu sheego waqtigu asaga uu ku qanacsan yahay waxa suubini kartid waxa waaye lasii ciyaar wixiyaa suubini jirta lasi suubi maxaa la dhahaa cunugaaga tus wax kastuu kuu keensado inaa weligaaba la garab istaagaysid halkaasi ayuu nooga egyahay barnaamijkeena maanta balse hayloobin inaad caruurtaada dhegaysaysid barnaamijka sisame sheeko sheeko oo hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiraddeena maanta caasha sida wacan oo aad qayb uga noqotay barnaamijkeena dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina barnaamijkeena maanta intaanan hawada ka bixin waa tan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa isqadarin qoys kuma dagaalo micnaha murtidani waa haddii ninka iyo naagta isqaba isqiimeeyaan isna ixtiraamaan isma khilaafaan oo reerku farxad ayuu ku dhaqmaa aabbaha iyo hooyada oo keliya ma ahee is-ixtiraamku haddii uu ka dhaxeeyo kuwa wada dhashay ee hal meel ku wada nool khilaaf weliba xal ayuu helaa marka waa in uu ixtiraamku ka mid yahay tiirarka ugu waaweyn ee uu qoysku ku taagan yahay
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij ka mid adaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
waan hayaa shumaca wah wah alla waa qalusyahay runtii waana idin salaama saaxiibaya ku soo dhowaada barnaamijkiisa sima sheeko sheeko maanta waxaan dhammaanteen go'aansanay inaan u baxno dalxiis waxaan saadaaliyey in gelinka damba qabow soo dhici doono marka waxaan soo qaata khamaarkaygii waa fikrad wanaagsan biko goobta dalxiisku miyay dhowdahay mise way fog tahay elmo wuxuu doonayaa inuu qaato baaskiilkiisa elmo sidaa meeshuu ma sii foga balse haddii aad jeceshahay waa soo kaxaysan kartaa baaskilkaada haya qof walba diyaar ma yahay inu baxne hagaag haddaba waa inaynu ogaano qof walba qofka kale inuu isha ku hayo si aynan u kala lumin allah intaynaan dalxiiska u bixin waxaa jira arrin ay tahay muhiim inaan sameeya haa maxaa diida abi horay u soco
maxaad halkan ka qabanaysaa miyaynay ahayn inaad raacdo ilmo iyo saaxiibadaadii kale soo maysan ahayn maanta maalintii dalxiiskiinna allah abti waan ku faraxsanaha inaan ku arko waan isla wada soconnay dhammaantayo balse waan kala lunnay waxaan ka maqlay cod dukaanka alwaaxlaha oo waxaan is idhi halkaas ayaad caawimaad ka heli kartaa sidaas ayaana kuga arkay adiga aad bay u wanaagsan tahay maadaama aad aniga heshay ha welwelin aniga ayaa ku tusaya halkay ku sugan yihiin ee ina marin
waxaan ku faraxsanahay inaad qof weyn caawinaad u raadsato biko haye anugu shaqadaydii ayaan ku laabanayaa maadaama aan xaafaddii ku keenay adoo nabad qaba haye mahadsanid mar kale maxsalaamo abti iga raali noqda waan idinla socday balse dabeysha ayaa igala carartay khamaarkaygii oo geed ayuu iga qabsaday khamaarkii markii aan ka soo qabsadayna waxaana arkay iyadoo cidna meesha aana joogin waana lumay elmalaabikuway cabsatay haa elmo neef ayaan qaadatay oo aan isku dejiyey waxaana xasuustay in dadka waaweyn caawimaad la weydiisto waa si wanaagsan markaas ayaan maqlay dhawaqa minshaar oo aan tagay dukaanka aabahaada elmo allah sameesha isaga haa isaga ayaa halkan iigu soo celiyey waanan ka xumaay elmo inan baashaalkaadii carqaladeeyo biko runtii aadaan kaaga walwalsanayn waan ku fanaxsanahay inaad soo laabatay runtii haye saaxiibayaal fikrad ayaan hayaa halkaan aan ku qabsana dalxiiskeenii maanta kaalaya halkaan haddaba aynu diyaargarowne taasi waa su-aal fiican erni erni su-aal ayaan qabaa haye beert haye elmo waa maxay su-aashiina erni elmo wuxuu rabaa inuu ogaado marka ay lumaan dadku waxa ay sameeyaan waa su-aal wanaagsan haddaba aan jawaabta idiin raadiyo waa idin salaami saaxiibayaal waa mar kaleyo erni iyo barnaamijkiisi simi sheeko sheeko maanta waxaanu imi inaan weydiiyo su-aal su-aashaasoo ku saabsan qofku muxuu sameeyaa marka uu lumo hagaag hadda waxaan u jeedaa caruur haddaba aan weydiiyo su-aashayda waa idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko erni waxaan ahay farxiya soo dhowow eerni waxaan ahay najiib soo dhowow waan ku faraxsanahay la kulankiina waxaan idinku imi inaan idin weydiiyo su-aal haa eerni waa maxay su-aashaadu najiib weligaa ma luntay haa eerni mar ayaan lumay balse gurigaygii ayaan dib u raadshay ilaa aan ka imaaday alla waxaa tahay qofka ugu wanaagsan ee mudan in la weydiiyo su-aashan haddaba qofka hadduluma maxaa la gudbayn inuu sameeyo hagaag waxaan kuu sheegayaa sidaan maalin ayaan u raacay aabbahay suuqa dhinacyada anigoo eegeegaya ayaan kala lunnay aabbahay alla marka maxaa samaysay eerna waxaan sameeyey waalidkay waxa ay bareen waxaan raadsay booliiska waddada sarkaalkaya ayaa i weydiiyey magaca aabbahay iyo aniga magacayga wuxuu kaluu i weydiiyey xaafadda ciwaankeeda haye ma taqaanaa ciwaanka xaafadda haa eerni haddaad xaafadda ciwaankayda taqaanto dad way ku caawin karaan markaad diluntid maadaama naqaanay xaafadda ciwaankayda sarkaalka waxa u fududaatay inuu i keeno xaafadaydii allah waa arrin muhiima haye aabbaha miyuusan kaa walwalin haa wuu walwalsadaa balse wuu farxay markaa xaafadda lii keenay anigoo nabad qaba cajiib waad saxan tahay najiib aad ayay muhiim u tahay inaad taqaanid halka ay xaafadaadu ku taallo haa eerni mar ayaan lumay allah runtii haye haye farxiya sidee ku hesha waalidkaa marka eerni markaa aan waayey waxaan u tegay ilaaliyaha beerta wuxuu ii weydiiyey magacayga waxaan ugu jawaabay magacaygu waa farxiya wuxuu kaluu ii weydiiyey magaca aabbahay waxaan ugu jawaabay magaca aabbahay waa daa'uud waa arrin xiise leh haa eerni wuxuu ku dhawaaqay magacayga iyo magaca aabbahay kadib waxaa u fududaatay inuu aabbahay maqlo magacayga haye maxaa dhacay kadib aabbahay wuxuu maqlay codka ilaaliyaha aad ayuu ugu mahadnaqay markuu ii helay aniga xataa waa u mahadnaqay markaan helay waalidkay sug sug sug sug anigaba waxaan rabaa inaan u mahadnaqo abtiga beerta jooga mahadsanid abti aad ayaan ugu faraxsanay inaad garateen xaafadihiinni waalidkiina la kulanteen waana ku mahadsantiin sidaad iga jawaabteen su-aashayda hadda waxay sugayaan saaxiibadaysi simi sheeko sheeko haddaba nabaadiino erni isilaali oo halumin maya farxiya waan aqaanaa meesha allah waddadee saxa ma midig mise bidix maya waxay ahayd bidix allah raalli ahow waa lumi gaadhay runtii waad maqlaysaan soo maaha haddaba haddii qof idinka mida uu lumo ha sameeyo sida farxiya iyo najiib oo kale isdeji oo neef qaado kadibna agagaarka ka fiiri qofku caawiya sida booliis dukaan leh iyo wixii la mid a
waan idin salaamay asxaabta waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan inii hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa isxasuusinta waxaan rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan haddii aad luntid oo aadan garanayn meesha aad ku sugan tahay xasuusnow xasuusnow istajiyo xasuusnow inaad neef qaadatid xasuusnow war istajiyo qof weyn raadso istajiyo xasuusnow qof weyn inaad raadsatid xasuusnow caawimaad inaad weydiisatid xasuusnow meesha aad ku noolayd xasuusnow ehelkaagana xasuusnow xasuusnow xasuusnow
waana salaama saaxiibayaal kusoo dhawaada ciyaartii beers ciyaarta maanta waa waxaad sheegtaa dhawaq ama magac agab muusig waxaad samaynaysaan dhawaqa anigana waxaan idin qaraacayaa muusiga maanta ciyaartu waxay u egtahay mid xiisa leh kaban si wanaagsan si wanaagsan ayaad runtii u keenteen dhawaqa kabanka haddana waxaad sheegtaan magaca kaloo agab haddana waa tookadaydii biano hadda sameeya idinkuna dhawaqa duunasha alla si wanaagsan ayaad u samayseen haya beer waxaan maqlay dhawaaqa durbaanka maxaad ku samaynayseen durbaankayga beko aniga ma haya durbaankaaga waxaad maqashay waa dhawaqa afkayga mar kale aan samayno
waan idin salaamay asxaabta anigoo abi iyo xilligani tirada maanta tiradeenna maanta waa sideed haddaba aan tirina inta jira ay ku tumayso durbaanka kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed haye saaxiibayaal imse jeer ayaa maqasheen durbaanka biku hahe waa sideed waa mahadsantihiin sibaha iyo nabadgelyo
haya asxaabta elmo iyo aniga waxaan doonaynay inaan ogaano inaad maqasheen tiradii maanta tirada maantana waa lambar sideed
haddaba aan isla tirino ilaa iyo sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed waa si wanaagsan asxaabay
ana beertan aad buu uga helaa aan bilowna ciyaarta haya elmo ka waran haddii aynu ciyaarno ciyaarta dhuumaalaysiga hadeeg halkaayna geeyaan ciyaarna waad ciyaari kartaan kubadda balse waa inaad ku ciyaartaan meel nabad ah maxaad ula jeedaa meel nabad oo lagu ciyaari karo meel nabad ah waa meel ka dheer waddada iyo baabuurta sidoo kalena ka fog ceelasha lagu dhici karo haa waad ku mahadsantahay aabba sida aad noogu sharaxday elmo iyo biku waxay tegayaan garoonka wayna ku ciyaarayaan goobta ciyaartuna uma dhowa meel wadaa halkaas ayaadna naga arki kartaa waa fikrad fiican balse sug wax yar maxaad doonaysaan inaad halkan ku ciyaartaan aabe kubadda kolayga mise kubadda xagta mise waxaan ciyaarnaa kubadda tainiska waxay u ogtahay mid xiise leh aniga xitaa inaan ciyaaro ayaan doonayaa haye iisoo baas kubadda aabe aabe alla aabe elmo u sii dhiib abti abti aniga iisoo tuur kubadda abti haya asxaabta kadib markii aan lumay maanta ugu dambayntii waxaan ku soo laabtay sisimi sheeko sheeko maadaana waxaa iskale abti haa sidoo kale aan ku faraxsanayn biko dib inaa ku soo laabatay xarabkan maanta wuxuu ahaa alla waxaan dareemayaa hurda hurda waxaana ka bilaabataa ma xasuusataan lambarkii maanta muxuu ahaa haa sideed waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijka sisimi sheeko sheeko sidaas iyo korinti damo xiise leh